toddobaadkan maraykanku waxa uu si adag uga hor yimid xilka qaadistii ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kayree dhinaca kalena waxa ay sheegeen in ay la xisaabtamayaan qaswadayaal ay sheegeen inay arrimaha ku lug lahaayeen marka yaa loola jeedaa qaswadayaashaasi sidee se u aragtaan hadalka hadda hadal maraykan ku yidhi baad noo sheegta annagu qaswadayaal ma aragno maraykanka nafteedu qaswadayaal ma ay dhihin ba aragnay waxay yidhaahdeen qoladii qaswada waa arkay aniguba statementigooda hadday jirtay dheen qola qaswada laakiin arrintaa warkeeda waxaa soo gebagabeeyey markii ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo aniga aragtidayda ah ra-iisul wasaarashi ugu fiicnaa oo dalka soo mara tii muddo ahayd markuu si sharaf leh uu u aqbalay go-aankii baarlamaanka taas ayaa soo afjartay warqadaas ama statementigaas ka soo baxay maraykanka hadalkaasi waa hadal baasi ah hadal gudbay wey